muddo ay qaadatay dhismaha masjidka jaamaca degmada guraceel islamarkaana ay ka qayb qaateen bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa maanta si rasmi a xariga looga jaray dhismaha masaajidkan ah oo haatan ah asoo dhisay qaab casri ah xaragjirka masaajidkan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka galgaduud gudoomiyaha caasimada dhuusmareeb gudoomiyaha degmada gurceel iyo sidoo kale mashaaiikha kamida kuwa ugu caansan soomaaliya oo safaro gobollo iyo degmooyin kala duwan uga yimid xarigjarka masaajidka jaamaca ee degmada gurceel ugu horeyn sheekh maxamed gurceel oo kamid a culimadiinka soomaaliyeed ah kuwooda ugu caansan ayaa ka hadlay xarigjarka waxa uuna ugu baaqay bulshada degmada gurceel in ay adeecaan culimmada una dheganuglaadaan kana shaqeeyaan midnimada bulshada
waxaa noo ballama insha allah oo masjidkan sidaan ugu kulannay oon maanta ugu midaysannahay inaan ugu midaysnaanno aan isku dardaarmaynaa inaan wax walba oo khalad ku ah diinta islaamka beledkeenna iyo bilaadda aan joogno iyo qof walba meesha uu yacnii ku suganya wax ka qaba karo inaan ka ilaalinno amniga inaan ilaalinno isxurmaynta inaan ilaalinno iswalaashiga inaan ilaalinno caqiidadeenna saxda ah oo ku midaysannahay inaan ilaashanno oo haddii maanta qof walba loo fasaxo la yidhaahdo mabda'aad doonto la soo gal halkaama waxaa ka imaanaysa bulshadaasu inay hagaagto mase inay fasaado inay fasaaddaba ka imaanaysa waxaa la rabaa dadka xataa mas-uuliyiinta ah marka culummadu ay leeyihiin wax walbaoo fasaadah yaan ummadda loo fasixin in ay tahay mujtamaca ilaalintiisa waa in la fahmaan cilmi ahaan iyo aqoonaan wayna og yihiin laakiin waa inay macnaha dhaqan geliyaan le'anna dadka nufuudka laga rabo ayaga ugu horreeya xildhibaan khadar juumbare oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudugga deegaan doorashadiisuna gurceel tahay ayaa dhankiisa ka hadlay dhismaha masaajidkan waxauna u mahad celiyay guddiga gacanta ku hayay iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee ka qayb qaadatay
arrintii u dambeeda oo shiiqulbeledka soo jeediyey annaka maamul ahaan xagga diinta mashaa'ikhda aan uga dambeyna quraacaalna shiiqulbeledka aan uga dambeynayna haddii ilaahay ogolaado wixii amaamiilhu diinihiin oo ka soo baxana waa fulinaynaa dadkana waxaan kula talinhayn iska daba orod iyo iska dabayaaca waxaa ka fiican in la ismaqlo la ixtiraamo la isdhegaysto la isqadariyo mashaa'iqdana laga dambeeyo maamulku meel kastu jooga asagu mashaa'iqdiisa waa ka dambeena oo ku degdegimaa shacabkuna waa inay ka dambeeyaan culummada masaajidada kale haydana waxaan ka codsa lahay inay u hoggaamsamaan amaamiirta aqbalaanna in masjidka jaamaca jamaacada lagu ogo wixii intaasoo ka soo harana guddiga iyo mashaayiqda loo xil saara looga dambeeyo ugu dambeyn gudoomiyaha degmada gurceel faarax cabdi macalin ayaa sheegay inka maamul ahaan ay diyaar u yihiin in arrimaha la xiriira dhinaca diinta islaamka ee maamuwiirteeda ay uga dambeeyaan shuuqubeledka degmada gurceel waxauna ugu baaqay maamulada masaajidada kale ee degmadaas inay kala shaqeeyaan guddi loo xil saaray arrimaha la xiriira masaajidkan arrimaha quseeya jumcaha iyo in masjidka jaamica ee magaalada bacdamaa masjidkan uu yahay guud ahaan inay tahay in masjidka lagu soo wada tukado horta waxaan rabnaa inaan idiin caddayno ka maamul ahaan wixii diin ku saabsan iyo awaamiirteeda iyo howlaheeda shiiqa beledkaan uga dambaynaa ka maamul ahaanna waxaan u diyaarsannahay wixii shiiqa howlaha uu soo jeediya oo ku saabsan arrimaha diinta quseeya iyo masaajidda inaan fulino haddii ilaahay yidhaahdo annagoo u maraynaa hab deggan oo aan la tashanayno guud ahaan akhyaarta masaajidda gacanta ku haysa waana rajaynayaa runtii inay noqon doonto haddii masjidkaanu magaalada ku filayahan in asaga lagu wada tukado haddii loo baahdo in masaajid kale lagu tukadana sida sheikuba uu sheegay ayada in la yeelo haddii ilaah yidhaahdo aadaa umahadsantihiin masaajidkan maanta xarigga laga jaray jaamaca degmada gurceel ayaa ka mid noqonaya masaajidada ugu waaweyn ee ku yaala gudaha dowlad goboleedka galmudugga